xirfadaha kala duwan ee gacanta ayaa wakhtigani ah kuwa ay barashadoodu muhiim u tahay qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaana dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyadoo laga duulayo horumarinta aqoonta dhalinyarada iyo haweenka ayaa magaalada kismaayo waxaa laga hirgeliyey ilaa dhowr xarumood kuwaas oo haweenka iyo dhalinyarada lagu baro xirfadaha kala duwan ee gacanta islamarkaana ah kuwo si lacag la-aana wax looga barto qaar ka mida gabdhaha dhalinyarada ee ku nool magaalada kismaayo ayaa ka hadlay muhiimadaha ay leedahay barashada xirfadaha kala duwan ee gacanta iyo sidaa ay uga caawiyaan dhalinyaradu inay shaqo helaan muhiimada ay leedahay yacni qofka inuu noqon karo asaga inuu gacantiisa wax kusoo saaran karo sida isticmaalka qurxinta dumarka dhisida guryaha iyo sidoo kale waxaa kaloo dhihi karaa interloga sameynta interloga sidoo kale korontada cilaansaarka camal make upka way jiraan dhalinyar badan oo aan ku dhiirigeliya waana jeclaan lahaa inaan kusii dhiirigeliya inta ii dhiman insha allah kuwa ugu waaweyn waxay yihiin sida waxaa jirto hadda kismaayo ka jirto meel lagu barto korontada k t i camal in badanna aan kasoo barta aniga korontada sideeda waxawaaye farsamada ani aad iigula sahlana maanta kismaayo laga baran karo sidoo kale waxaa jirta goobooyin laga barta iyadana qurxinta dumarka waxyaalo badan oo dhalinyaro badan ee jirto aniga kula hadlaayaaba ka bartayba oon aana ku shaqaystay in badan waxaan bartay korontada
hore usoo sheegnayba bulshada soomaaliyeed waxaa aada u hooseeya wacyigooda ku saabsan farsamada gacanta waxbarashada hadeerta markaan ku jirna nidaamka waxbarashada badana waalidiinta iyo macalimiintu waxay xooga saaraan howlaha la xiriira maamulka iyo in marka dhalinyarada caruurta markay yaryaryihiin waxaa loo tarbiyayaa ama loo carbiyaa wax ku saabsan nidaamka sida xafiisyada looga shaqeeyo sida maxaa la dhihi jiray hay-adaha nationaalka looga shaqeeyo waxaas xitaa caruurta xitaa markay iskuulaadka iyo meelaha waxbarashada joogaan markii la weydiiyo mustaqbalka maxaa rabtaa inaad noqoto ama maxaa rajeyna inaad noqoto qof walbaba qofka uu kaga qof maxaa la dhihi jiray farsamada gacanta looga dambeeya specially wax saas khaas oo kale sidoo kale sida tusaalahaan baabuurta sida loo sameeyo kaloo rabaa inaan makanig weyn inaan noqdo qofkii yiraahdo badanaa waxay ku sameynayaan waxay leeyihin adiga in waxbarashada iskaga bax haddaba shaqadaas gal ama haddaba garaashadaadili marka taas macnaheedu waxaa weeye wacyiga bulshada hooseeya oo ku saabsan farsamada gacanta markii ay dhacdo qof ka mida in uu kasoo gudbo jaranjaradaas ama xayndaabkaasna waxaa yar maxaa la dhihi jira fursadihii dowladda oo fursadihii maxaa la dhihi jira farsamada gacanta oo dowladda iyo sistemka xarumaha lagu barto farsamada gacanta ee ku yaala magaalada kismaayo ayaa isugu jira kuwo ay hay-ada gacanta ku hayaan iyo kuwo maamulka dowladdu ay gacanta ku hayaan waxaana dhammaantood si lacag la-aana wax loogu baraa dhalinyarada iyo haweenka